madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga labaad ee xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya munaasabada lagu furayey kalfadhiga labaad ee aqalka sare oo ay ka soo qayb galeen golayaasha kala duwan ee dowladda ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo wakiilo ka socday beesha caalamka ayaa waxaa madaxweynaha ka hor madasha ka hadlay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre waxaana uu sheegay in juhdi badan loo soo maray dhismaha aqalka sare waxaan u hambalyaynayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed in uu u dhashay aqal sare macnaheedu waxay tahay waxaa loo soo maray dhib aad u badan dad badan oo soomaaliyeed ayaa ka soo shaqeeyey shacab soomaaliyeed madax soomaaliyeed rag iyo dumar ayaa waxay dhaliyeen guushan inaan leenahay aqal sare iyada lafteedu waa guul ummadda soomaaliyeed u dhalatay waa in la xasuustaa lana xusaa dadka ka soo shaqeeyey waana u mahad celinaynaa inaan leenahay aqal sare waa qayb ka mid ah dowladnimada soomaaliyeed oo hore u martay waxayna ka turjumaysaa inay kordhinayso isla xisaabtanka ay u baahan tahay bulshada soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo hadal dheer ka jeediyey munaasabada furitaanka kalfadhiga labaad ee aqalka sare ayaa sheegay in mudanayaasha aqalka sare looga baahan yahay inay dalka ka saaraan jahwareerka siyaasadeed ee daashaday waxaad tihiin rajadii soomaaliya ka saari lahayd jahwareerka siyaasadeed waxaa laydinka fadhiyaa inaad dhidibada u aastaan dowladnimada soomaaliya dalkana aad ka hirgelisaan dheelatir iyo xasilooni siyaasadeed idinka oo isu dheelatiraya danaha dowlad dowladaha xubnaha ka ah dowladda dowladaha federaalka ah ee aad matashaan iyo danta qaranka mudanayaal iyo marwooyin kalfadhigan wuxuu ku soo beegmay maalmihii maalmo kooban kadib markii loo dabaaldegay konton iyo toddoba guuradii dhalashadii jamhuuriyaddeenna madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in xukuumaddu ay heshiis horudhaca la gashay shirkad sahmisa biyaha dhulka hoostiisa ku jira si looga baxo arrimaha la xidhiira gaajada iyo fakriga xukuumaddu waxay heshiis hordhaca ama m o u ay la gashay shirkad sahmisa biyaha dhulka hoosteeda ku jira oo ay soomaalidu leedahay waxaana qorshaheennu yahay qorshaheennu wuxuu qorshuhu yahay in labaatan iyo afarta bilood ee soo socda dalka oo dhan la sahmiyo iyadoo la adeegsanayo satellite satelliteyadu waxay soo ururinayaan xogta biyaha hoos jiifa dhulkeenna dhulka soomaaliyeed iyo muggoodaba waxaa kaloo aan abuuraynaa in khariidadda biyood iyo tuse electronic ah oo sheegaya meesha xaqiiqda ah oo biyaha ay ku jiraan arrintaani waa qorshaheenna aan mar walba ku soo celcelinno oo ah la dagaalanka gaajada iyo fakhriga ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inuu furan yahay kalfadhiga labaad ee aqalka sare ee soomaaliya waxaana uu xubnaha labada aqal ka codsaday inay si wada jira uga shaqeeyaan hannaanka dib u eegista dastuurka labada aqal waa inay ka odayeeyaan hannaanka dib u eegista dastuurka mudanayaal iyo marwooyin waxaan kalfadhigiinna hor yaalla hoolo aad u baaxad weyn oo muhiima waxaana ku dhawaaqayaa inuu kalfadhigan labaad inoo furan yahay madaxweynaha soomaaliya ayaa siddeeddii bishan horay u furay kalfadhigii labaad ee golaha shacabka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho